murashaxnimadan ama sharaxaadan soomaaliya wa waa caadi waa wax soo daahay soomaaliya iyadoo ka mid ah iyadoo ah xubin a u da ah ama dhulka midooda africa mar horey ahayd inay hay-adaha kala duwan ama qeybaha kala duwan ee a u da ay ka mid noqoto muddaynu ka maqnayn adduunka marka hadda oo aynu soo kabanayno sanadahan dambe oo dhan waa raadinaynay inaanu sida hadda dhacday u n ta ka noqono golihiisa amniga xubin ka noqono hawl bilaabatay bay ahayd mar hore haddana soo dhamaatay waa innagaa xubin ka noqonay golaha amniga a u ga iyagana waan isku daynay igad inaan madax ka noqono waa isku daynay waxaa noo suurtagalay hadda inaynu qofka labaad ee igad inaynu nahay uu yahay qof soomaaliya madaxweynihii hore hirshabeelle waare waa arrin ku timid dadaallo dowla dowladda soomaaliya samaysay marka waa macquul waana waktigeediina waa la joogaa inaynu dalbanno golaha amniga ee a u da inaynu xubin ka noqono sidaynu uga mid noqonay golaha amniga ee qaramada midoobey waxyaabo markaan ina ina taageerayaa jira waxyaabo culaysana waa jiraan oo oo ina ka hor imaanaya waxyaabaha ina taageeraya waxaa ka mid ah ka mid noqonshaha golaha amniga xubintaan joogta aan joogtada ahayn sanadka laba kun iyo shan iyo labaatan ilaa iyo laba kun iyo lix iyo labaatan caadi waxa uu ah auda in xubintii golaha amniga qaramada midoobey afrikaana ee xubinkaa inay a udana ka noqoto si ay isula socdaan maxaa yeelay markaad xubin ka tahay u nta golaheeda amniga ma mateshid keliya soomaaliya waxaa mateshaa qaaradda africa booska waxaa iskale qaaradda africa waa saddex boos oo qaaradda africa iska leedahay marka ofcourse africa waxay raadinaysaa xubno kale inay ku yeelato inay noqoto taas marka waa waa dood kaleeto inay ka mid noqoto xubnaha joogtada ah sida hadda uu qaab ku yahay waxaa weeye xubnaha u nta africa ka mid ah africa oo dhan baynu mathalaa marka maadaamaaynu africa mathalo inaynu inay inaynu maxaa yahada golaha amniga africa ka mid nahay waxay suurtagelinaysaa mathalaadaas inaynu sidii xog iyadoo ku dhisan fakerka africa golihiisa amnigu siu yahay inaynu xagga geyno marka taa waa inoo hiilinaysaa maadaama hadda aynu xubin ka nahay meeshaas waxyaabaha ina ka hor imaanaya waxaa ka mid ah innagii ayaan weli dowladnimadeenii iyo madax banaanideen iyo qarannimadeenii aysan taam ahayn oo kala dhantaalan tahay innaga ayaa a ud hadda ay ciidamay noo soo dirayaan ilaaliya nabadeenna golahan amnigana waa afrikaankuna waa kuwa maamulaya ciidamadaas bay noo soo diraya marka meelahaasaa culays ka imaan karaa laakiin afrikaanku iyagoo tixgelinaya inaynaan inaynaan ku yeelan kaalintaynu ku lahayn a u da xagga mathalaada muddo waa laga yaabaa inay iyo saan kuu sheegay inagoo hadda xubinka ah u n ta golaheeda amniga waa laga yaabaa inay inay taxgelin gaara inoo sameeyaan waa tahay wasiir maxaa muhiimadda uu leeyahay guddigan nabadda ee midooda africa oo africa u leeyahay in dalku marka uu ka mid noqdo waxyaabaha uu ka soo dhacsan karo amaba awoodaha uu yeelan karo marka guddigaasi uu xubin ka yahay
horta waa mare waa waa prestige waa sida hadda arrintan soomaalidu hadda u dabaaldegayso oo mararka qaarkood bosishanada sida loo malaynayo waa waa ka badbadin waxa ay qaban karaan laakiin prestigeka inaad magacii dowladnimadaada ayaa ku sharfan in aad xubin ka tahay meel lagaga tashanayo meel kalaabya maxaa la yihahdaa naadin yar oo kooban maalan shan iyo toban auduna waa shan iyo toban dal baa matali kara xubno ka ah golahaas untana shan iyo toban dal marka shan iyo tobankaa dal out of boqol iyo maxaa la yidhaahdaa boqol iyo sagaashan iyo saddex dal oo unta tigmebashiigtoodu yahay inaad shan iyo tobankaa ka mid noqotid waa sharaf marka taas magac ahaan weeye auduna waa lamid tan labaad waxaad fikrad ku leedahay inkastoo dee aadan lahayn awoodda ay leeyihiin dalalka xooggan sida mathalan kuwa joogtada ah ama dalalka waaweyn markay afrika noqoto oo kaleeto nigeria iyo dalalka lamidka maaragtay inkastoo aadan miisaankooda lahayn laakiin waxaad joogtaa golihii lagaga tashanayey waxaa la yidhaahdo amniga iyo maaragtay peace and security-ga ee africa golaha amnigu ama unka ha noqda ama auda ha noqda wuxuu ka shaqeeyaa ka taliyaa nabadeynta iyo xasilinta ama adduunka ama dalalka afrikaanka marka meeshaas talaad ku leedahay marka faa'iidooyin ku jira waa sidaas waa mid sumcadeed ama prestige oo dal iyo dad iyo mid ah inaad dee talada go-aamada la gaarayo aad tala ku leedahay haddii marka aad tahay qof garanaya ama dal garanaya arrimaha siday loola falgalo ama maaragtay aada uga fekera ama aada maaragtay mawqifyo mas-uula qaata waa lagugu ixtiraamayaa oo waxaad kumutku mutaysanaysaa inaad in lagu dhegeysto codkaagu meel maro waa tahay wasiir ugu dambeyntii soomaaliya sida aad sheegtay waa dal colaad sukeeye kasoo kabanaya oo dowladnimadiisii dib u hananaya haddana qaramada midoobay in golihii ammaanka ay xubin aan joogto ahayn ka helaan sidoo kale a a c lagu biiray guddiga nabadda ee midooda africa ay isku diyaarinayso sida aad sheegtana igad qofka labaad ay soomaaliya hadda ka tahay marka waxyaabahaasoo dhan markaa isku xooriso maxay uga dhigan tahay ka dal ahaan soomaaliya ahaan
waxay ka dhigan tahay horumar maaragtay maxaa la yidhaahdaa horumarkii dowladnimada aynu soo wadnay sanadahan sanadihii ugu dambeeyey oo waxay maxaa la yidhaahdaa abaalmarintiisii ayay ka dhigan tahay adduunka oo aqoonsanaya inaynu soo gaaray wakti la tixgeliyo codsigeenna waxyaabahan hawl bay u baahan yihiin hawshaas mar horey soo bilaabatay marka waxaa ka mid a mathalan dayn cafiskii sanado badan buu soo socday waxaa ka mid a hubkii maxaa la yidhahdaa cunuqabatayntii layna ka qaaday muddo badan bay soo socotay shuruudo badan oo layna ku xiray baynu buuxinay marka tani horumarkaa socda ayay qayb ka tahay haddii aynu marka ugala sii dhowaano oo aynu dowladnimadeena sii xoojino oo wadajirkeena iyo afgarabkeena soo xoojinana haddee horumar noo sii soconaya weeye tixgelin ayaynu dunida ka ka ka mudannahay baynu ka helaynaa haddii kaleeto aynu ku noqonno dhaqankii ina burburiyeyna waxba inooma tarayso inaynu iyo inta kursi ka noqonay ama auda ka noqonay waxaynu noqonaynaa fursadahaasi fursada aynu dayacnay ay noqonaysaa